wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa degmada doolow ka dhagax dhigay dhismayaal lagu soo kordhin doono iskuulka degmada doolow kaasi oo ah saddex fasal oo cusub dhagaxdhigga iskuulka ayaa waxaa kasoo qayb galay madax iyo wasiiro ka tirsan wasaaradda waxbarashada jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada jubbaland mukhtaar kaamil ayaa ka waramaya dhagaxdhigga iskuulka degmada doolow isagoo sheegay in si deg dega loo dhisi doono munaasabad weyn oo ka dhalatay booqashadeeda ugu dambaysay ee aan iskuulkan soo booqday oo aan ka waraystay baahiyaha jira guddiga iskuulka iyo maamula ku-xigeenka dugsigan oo ay ii sheegeen in sanadkan arday siddeetan arday ah oo u soo gudbaysa dugsiga sare oo aan wax galaas haysanin kadib markii aan ogaaday baahidaas ayada ah waxa aan la tashi la sameeyey wasiirada wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka jubbaland wasiir cabdinaasir iyo wasiirka oo aan isla wada socono axmed naaji kadib waxaan isla garanay in saddex qol oo deg deg ah la dhiso iskuulkan loo dhiso si baahidaas iyada ay ardayda soo gudbaysa aysan u noqonin mid aan laga jawaabin marka xildhibaan wasaaradda oo ka duulaysa baaqii ay soo jeediyeen guddiga maanta waxaan diyaar u nahay inaan saddexdaas galaas aan dhex dhigano insha allahu shaqadoodana aan si deg dega u bilowno marka wasaaradda insha allah haddii ilaah yidhahdo waxay rajaynaysaa baahiyaha ka jira iskuulaadka dhammaan dowlad goboleedka jubbaland sida ay u kala horeeyaan iyo siday u kala daran yihiin in aan ka jawaabno haddii ilah yidhahdo waa ognahay waddanka na waxa ka jiro dhaqaal la-aan jirto laakiin haddana wasaaradda markasta dadaal waxay samaysaa in meesha baahi weyn ay ka jirto oo lama dhaafaan ah had iyo jeer ay siiso prioritiga ama muhiimadda koowaad maanta marka iskuulkan doolow wuxuu xaq u yeeshay in saddexdaas galaas aan ku darno baahiyaha kale ee jira ee nooga warrameen oo ilaa siddeed baahiyood oo ay noo sheegeenna hadba sida ay aan usoo kala horumarin doonaan uga jawaabi doonaa insha allah dhagaxdhigga saddex fasal ee lagu soo kordhiyey iskuulka degmada doolow ayaa ku soo aadaya xilli iskuulka degmada baahi weyn u qabay fasalada lagu soo kordhiyey